maraykanku waxa uu siinayaa wareeg cusub oo gargaar milatari ah oo loogu talagalay ukrein oo lagu qiimeeyey ilaa iyo saddex boqol oo milyan oo dollar kuwaasi oo ku dhawaaqistoodii ugu horreysay ee noqonaysa tan iyo bishii diseembar ee sannadkii ina dhaaftay haatan waxaana saraakiisha difaaca ay ugu yeereen kaalmadan mid suurtagal ah iyada oo loo marayo keedinta wax ka iibsiga ciidamada maraykanka la taliyaha amniga qaranka ee dalka maraykanka jack suvilyan ayaa ku dhawaaqay xirmada konton iyo shanaad awoodaha madaxweyne ee b d e da loo soo gaabiyey aqalka cad talaadadii wuxuuna sheegay in ay tani ku jiri doonto rasaasta iyo madaafiicda kuwada sida aadka ah loogu baahan yahay jiidaha hore ee ukrein halka dagaalka uu ka socdo oo gaabis ay ka yihiin saanadan ayaa waxa uu ku tilmaamay jack suvilyan inay tahay mid sii ogolaanaysa in la rido qoryaha ukrein laakiinse muddo gaaban ah xogayaha warfaafinta bentagonka major general bat rider ayaa waxa uu intaasi dhinaca kaleeto ku daray in xirmadan ay bixin doonto gantaalada lidka diyaaradaha stingarka loo yaqaano oo ah gantaalada ka hortaga diyaaradaha iyagu duqeymaha sameynaya waxa uuna sheegay in madaafiicdan ay ka mid noqon doonaan kuwa boqol konton iyo shan ee m m duwa loo yaqaano oo la hagaajiyey wareegyada rasaastoodana la diyaariyey maalgelinta xirmadan waxa ay ka timid keyt lagu ururiyey qandaraasyo badan ah oo dhowr bilood ah halkaasi oo ciidamadu ay awoodeen in ay wax ku iibsadaan qiimo aad u wanaagsan ayaa la yiri marka loo eego kuwii hore sida laga soo xigtay saraakiisha sare difaaca oo la hadlay wariyaasha ayaga oo markaasi si dahsoon ula hadlay marka la xisaabiyo qiimeynta xirmadan gargaarka ah wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxay tirisay qarashka ku baxayo beddelka hubka la siiyey ukrein halka ay sheegtay inay ahayd in la geeyo qarashka hababka dhabta ah ee loo diray sida saraakiisha v o edu ay xiganayso ay sheegeen dhibaatadu waxa ay haraysay in lacag fara badan loo baahan doono si loo buuxiyo ayaa la yidhi keedka milatariga ee maraykanka ee hubka cusub ee qaaliga ah loogu talagalay iyadoo v o edu ay weydiisay sababta bentigonku ay ku doonayso inay u isticmaasho keedkaasi ay iyadu leedahay si gaara gargaarada dheeraadka ee loo dirayay ukrein ayaa dhinaca kaleeto aysan doonaynin in ay ku milmaan ayaa la yidhi afarta bilyan ee ka hartay dhaqaalaha madaxweynaha uu u qoondeeyey ukrein